waxaan u maantayto kulan gaar a yeelanay kaaliyaha sekretariga guud ee xiliyada kulmaha ka dhaxaysa oo halkan noogu yimid booqasho gaar ah si uu wax badan ugu ogaado xukuumadda dowladda cusub iyo fikirkeeda cusub oo ay soomaaliya ku wado runtii waxaan qabaa inay booqashadan tahay booqasho aada loo geesgelinaysa nana tusaysa sida caalamku soomaaliyada cusub uu u indhaindhaynahay waxaanu ka wada hadalay arrimo tiro badan annagoo runtii mar walba sheegaynay waxa aynu u baahannahay iyo waxa aynu siyaasadayadu tahay iyo waxa aanu ka damacsannahay soomaalida cusub sida aanu u aragno waxaanu u baahannahay in nala ka gacansiiyo iyo waxa aynu soo jeedinayno in maaragtay naloogu kaadiyo dhammaan ishuuskii kala duwanaay oo aan la hadalay ka hadalay waxaan aada ugu faraxsanahay in si qurux badan loo dhagaystay wax badanna aynu isla garanay tanina waxay bilow u tahay sida caalamka soomaaliyada cusub uu u dhegaysanahayo diyaarna uu yahay inaan maaragtay in la taageero waanu soo dhawaynaynaa runtii waana ku faraxsannahay kulankii maantayta dhacay waxaan na qabaa afkaarta aanu soomaalida cusub ugu diyaargaroobayno inaan si fiican ula qaybsanay kaaliyaha wararka sheekada kulanka yagii halkaas ayuu runtii ku beegnaa arrimaha aan ka wada hadalay dhammaan wixii aan ka wada hadallayna runtii si qurux badanna waa isula garanay si qurux badanna waa u kala dhegaysanay waxaanu kala baranay wax badan waana qabaa dhammaan inta aynu marnay inay anfac buuxa u leeyihiin sida dowladdayadan cusub ay umuuraha soomaaliya oo muddada dheer soo jiitanahayay xal deg deg ah oo ku dhisan duruufta gaarka ah oo aynu leenahay inay keeni doonaan baan qabnaa qabaan waa mahadsantihiin